aad baad u mahadsan tahay maxamed ciise iska horimaadyo xoogan ayaa ka dhacay magaalooyin ka tirsan daanta galbeed iyadoona ciidamada yuhuudda ay weeraro kala duwan ku qaadeen deegaanaday dadka rayidka degan yihiin ilawaridya maxaliya ula hadlay warbaahinta ayaa waxay sheegayaan in iska horimaadyo laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ay ka dhaceen magaalooyin ka tirsan daanta galbeed ee laysto iska horimaadan ayaana yimid kadib markii ciidamada yuhuudda ay bilaabeen weeraro xoogu galla ay ku dhibaateenayaan shacabka mustadacafiintii halkaasi ku dhaqan magaalooyinka ay ka dhaceen iskohorimaadada waxaa ka mid ah magaalada naabolis ee dhacda waqooyiga daanta galbeed dad goobjoogayaal ayaana waxay sheegayaan inay maqlin dhawaaqa qaraxya waaweyn oo ka dhacaya bartamaha magaalada waxayna intaa ku direen in diyaaradaha daroniska ee maamulka yuhuudda ay ciidamada yuhuudda kor ka taageerayeen khasaaro xoogan oo dhimasho iyo dhaawac leh ayaana ciidamada yuhuudda dhabarka loo saariyey dhanka kale ciidamada yuhuudda waxay weeraro xoogu gallaa ka geysteen xerada dulkaram ee dhacda isla waqooyiga waxaana ay halkaasi waxyeelo kala duwan ku gaarsiiyeen dadka shacabka ah waxayna burburin xoogan u geysteen guryaha iyo meelaha ay deganaayeen dadka shacabka ah hay-adda saliibka gaduudan ayaana waxay sheegtay in weerarada ciidamada yuhuuda ay ku dhaawacmeen koo iyo toban ruux oo shacab ah kuwa kalena xabsiga loo tixaabay washington ayaa mar kale ka hortimid qararka u n k ee maalgelinta howlgalka ee u s somee soomaaliya dowladda maraykanka ayaa waxay si aada uga soo horjeedsatay go-aanka lagu qeybiyey maalgelinta howlgalka ee u s som oo ah isbeysi cusub oo lagu bedelay atmis guddoomiyaha guddiga xidhiirka arrimaha dibadda ee santarka maraykanka ninka lagu magacaabo jim rish ayaa ka mid ah mas-uuliyiinta maraykanka ee sida aadka uga hor yimid wuxuuna tilmaamay ninkan wuxuuna tilmaamay ninkani in arrinta maalgelinta uu sababi karo in maraykanka lagu xidho waajibaad maalgelin oo joogto ah keeni kartana culeysa danka canshuuraha ah sidoo kale wuxuu tilmaamay mas-uulkan ka tirsan xukuumadda washington inay si aada ugu daalin maalgelinta howlgallada ay afrikaanta kaga jiraan soomaaliya waxna tiija aanaysan ka keenaynin maraykanka wuxuu bixiyey lacag aad u badan balse horumarka laga gaaray dagaalka lagula jiro al-shabaab ee ka soconaya soomaaliya waa mid yar ayuu yiri riish oo ah guddoomiyaha guddiga arrimaha dibadda ee aqalka santarka maraykanka warkan ka soo baxay dowladda maraykanka ayaa imaanaya xilli midooda yurub qudhiisa uu sheegay inuu awoodi karin bixinta dhaqaalaha aadka u badan ee ku baxaya isbahaysiga ee u s som si kastaba howlgalka ee u s som ee la doonayeen dalkan soomaaliya lagu gumaysto ayaana helin maalgelin rasmi ah waxayna arrintaas si aada u muruggelinaysaa xasan sheekh maxamuud iyo kooxdiisa in ka badan afartan qofood ayaa ku dhintay god ku soo dumay goob macdinta laga qodo oo ku taala dalka maali wararkii naga soo gaaraya dalka maali ee galbeedka qaaradda afrika ayaa waxay ku waramayaan inuu soo dumay god laga qodo macdinta dahabka oo ku taala galbeedka waddankaasi iyadoona halkaas ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen dad badan oo goobta ku sugnaa booliiska waddankaas ayaa waxay warbaahinta u sheegeen in qaar ka mid a dadkii ku dhintay dhacdadaasi ay ku hobteen biyaha waxaana ka mid ay dadka halkaasi ku dhintay haweeney dhabarka u saaran canugeeda mas-uul maxalli ayaa wuxuu sidoo kale sheegay in dhacdan ay ka dhacday meel dahabka laga qodo horey looga guuray kolkaasoo ay mas-uuliyadeeda haysay shirkad lagu magacaabo bele koto dadka halkaasi ku dhintay ayaana waxaa lagu sheegay inay gaarayaan ilaa afartan isdeed ruux oo badankoodu yihiin dumar siday warbaahintu u sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda maali dalka maali ayaa ka mid ah waddamada ugu horeeyay dhanka soo saarka dahabka waxaana goobaha macdinta laga qoda si joogtaa uga dhaca dhulgo iyo shiril ay dad badan ku dhinteen waxaa sidoo kale la mida dalka maali waddamada kale ee dhaca galbeedka qaaradda kuwaasoo si joogtaa uga dhacan shilalka cayinkani oo kale ah waxaana inta badan dhacdooyinkan la kulma dadka baara ama raadiya dahabka ugu dambeyntii ruushka ayaa weeraro xoogan ka geystay gobollo badan oo ka tirsan dalka ukrein diyaaradaha dagaalka ee ruushka ayaa weeraro xoogan ku qaaday dhowr gobol oo ka tirsan dalka ukrein ciidamadii cirka ee dalkaas ayaana waxay sheegeen in ruushka uu boqol afartan saddex diyaarood oo aan nooca duuliyaha le inay ku duqeeyeen gobollada ku yeela bariga iyo koonfurta dalka ukrein ciidamada cirka ee ukrein ayaana ku dhawaaqay inay soo dhideen sagaashan shan diyaaradood oo aan noocaan duuliyaa lahayn iyagoona xaqiijiyeen laba gantaal oo bilistiga laga soo tuuray jasiirada al qaram kuwaasoo kusii jeeday gobolka odisiya halka maamulka militariga ee gobolka malkof uu sheegay in xarunta kaabayaasha ee gobolkaasi ay waxyeelo ka soo gaareen weeraradaasi militariga ukrein ayaa maanta sheegay in ciidamada ruushka ee shalay xoojiyeen howlgalladooda militari ka wadaan bariga ukrein kuwaasoo inta badan loogu beegsanaya xarumaha muhiimka ee ku yaala bariga waddankaasi xukuumadda moscow ayaa waayihii dambe sii xoojisay weerarada kala duwan ay ku heyso dhulka ukrain wararka caalamka dhegaystayaal caawa anaga intaa